بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta oo arbaco ah taariikhuna ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijiri aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo horumarro ka samaynaya qaybo ka mid ah waddanka maali xilli maalmihii lasoo dhaafay ay la wareegeen magaalooyin muhiim ah warna ka soo saaray howlgallada ka soconaya magaalada caasimadda ah ee bamaako boqolaal maleeshiyaad ka tirsan dowladda ridada maali oo isku soo dhiibay mujaahidiinta iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddankaas ayaad maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo war ka soo saaray xaaladda cakiran iyo xiisadda ka dhexaysa dalalka bakistan iyo afghanistaan baaqna u dirta muslimiinta ku nool waddanka bakistan ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda oo mar kale maxkamadda lasoo taagay xilli uu khilaaf xooggan u dhexeeyo saraakiisha sahaynada waxaa loogu yeero qaramada midoobey oo xayiraado kusoo rogtay hogaamiyaal calashadu shaqaystayaal oo ka dagaalama waddanka suudaan iyo ku-xigeenka malishaadka janjawiidka dowladda dobarilifka ah ee imaaraadka carabta oo isaga baxday ururka ugu weyn ay ku midaysan yihiin dalalka shidaalka soo saara qodobadaas iyo xubinta wargeysa aad maqli doontaan ee waa mar kale iyo barnaamijka caalamulyowm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
waa hagaag qodobka ugu horeeya aan maanta barnaamijka ku daafuran waxa uu noqonayaa afhayeenka mujaahidiinta jaamacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ku dhawaaqay inay xisaar kaamila ku soo roogeen magaalada bamaako ee caasimadda waddanka maali xilli uu ka hadleeyey xaaladda waddanka iyo howlgallada lagu soo afjarayo malishaadka dowladda riddada maali afhayeenka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin abuu xudeyfa ayaa sheegay in howlgalkooda allah filligii uu ku soconayo si guul ah ayna wedi doonaan dagaalka ilaa xukunka shareecada islaamka looga hirgeliyo waddanka oo idil afhayeenka waxa uu carabka ku adkeeyey mas-uuliyadda jamaacada ay ku aadaan howlgalkii dhawaan lagu dilay wasiirka difaaca ee dowladda riddada maali kaas oo uu sheegay inuu dirayo fariin cad oo ka turjumaysa in mujaahidiintu ay allah fadliga goob kasta ku beegsan karaan shakhsiyaadka ugu sarreeya iyo saraakiisha ugu muhiimsan ee hay-adaha dowladda maali waxaa bayaanka uu sidoo kale baaq ugu dira dhammaan shacabka ku dhaqan waddanka maali kuwaasoo la faray inay isaga fogaadaan goobaha ay ka socdaan iska horimaadada aysanna kasoo agdhowaan waddooyinka iyo meelaha ay ka dhaqdhaqaaqaan ciidamada murtadiinta ah maadaama ay suuragal tahay beegsigooda saacad weliba sidoo warka u dhigay haddaba aan dhegeysanno qayb ka mid ah kelimadii uu jeediyey afhayeenka mujaahidiinta jaamacada nusratul islaam walmuslimiin oo ku baxaysa luuqadda maxalliga ayiwa toujours an ka masala sabanan o ye mun ye Eh, an bɛ ala fo toujours ka barikada k'a daminɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ ka taa tilebiyanfan fɛ gosili barikama in kɔnɔ samedi don an sera ka kafiri kɛmɛ caman de faga ka tila ka bi damadɔ ɲɛnama minɛ k'olu kɛ kasoladenw ye an bɛ ala fo la ka barikada o kɔfɛ an bɛ min fɔ jamana sɔrɔsiw ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ i b'i yɛrɛ fɛ a y'a jija ka fara ka bɔ nin tɔɲɔlikɛla kungolo tɔ ninnu na a k'aw yɛrɛ ɲini a kana fara mujahidinaw kan an ka se ka ala ka dinɛ baara k'an ka jamana jɔ bɛɛ kɔnɔ kelenya kɔnɔna na sɔrɔsiw ka cika kɔfɛ an bɛ min fɔ jamana silamɛw ɲɛna jamana silamɛw an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni an ka jɛ an ka sira alahu taala ɲɛ tɔɲɔli ni binkali min kɛra jamana in kɔnɔ a ma don mɔgɔ si la san caman nin kuma kelen b'an da ka ɲɛfɔ aw ɲɛna tɔɔrɔ min bɛ ka na insha allahu bɛɛ dhowaan ay ahayd markii la baahiyey muuqaalka la wareegidda mujaahidiinta ee mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee dowladda hirdada maali ay ku lahayd gobolka kiidaal kaasoo ay soo dhiibeen dhammaan ciidamadii murtadiinta ee ku sugnaa waxaanay taasi keentay in mujaahidiintu ay ammaan siiyaan askartaasi si nabadgelyo ahna ula wareegaan xerada ay wixii yaalay waxaa dhanka kale milishaadka kale iyo ciidamada weli ku harsan safka dowladda hirdada maali loo diray baaq toobadkeen ah iyo inay isaga baxaan safka cadowga taas beddelkeedna loo badbaadinayo naftooda cirdigooda iyo hantidooda muuqaal maanta lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sidoo kale waxaa ka muuqanayay boqolaal maxaabiis ah oo ay sii daayeen mujaahidiinta kadib markii ay dhigeen hubka ayna ku dhawaaqeen inay isaga baxayaan safka murtadiinta ila xog ogaalh ayaa tilmaamaya in askartaasi la siiyey lacago islamarkaana loo diyaariyey gaadiid waaweyn oo lagu qaado si ay uga baxaan magaalada tisiit oo ah halkii ay iska soo dhiibeen sii deyntan ayaa timid kadib markii askarta ay aqbaleen inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay ballan qaadeen inaysan mar kale ku laaban doonin furimaha dagaalka dhinaca kale waxaa xusid mudan in howlgalkan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ku helinayaan jabhadda maxalliga ee loo yaqaan f l a ama azawaad oo ah koox mucaarad ku ah dowladda hirdada maali kuwaasoo loo arkeys kuwaasoo la arkayay iyagoo si garba siman uga dhinac dagaalamaya mujaahidiinta nusratul islaam iskaashigan xooggan ayaa yimid kadib markii labada dhinac waa azawaad iyo jamaacada jihaadiga ah ay heshiiyeen islamarkaana kooxdu ka tanaasusha dhammaan xeerarkii iyo dastuurkii baadilka ahaa beddelkiisana qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii ay ka tanaasuleen mabaadi'dii calmaaniga waxaa dhankooda culimmada iyo hoggaanka mujaahidiinta ay ka rafciyeen xukunkii lagu takfiirinayay kooxdaasi sida uu sheegayo abuqataada al azawaadi oo ka tirsan hoggaanka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin حالك عثمان لباش حالك زين قلت لك جماعة الجبهة مؤخرا غيروا الدستور نتاعهم غيروا الدستور نتاعهم وأعلنوا في إقامة الشريعة فلهذا waxaan kuu sheegayaa in jabhaddu ay dhowaan bedeleen dastuurkoodii islamarkaana ay ku dhawaaqeen inay ku dhaqmayaan shareecada islaamka sidaas daraaddeed walaalaha mujaahidiintu waxay ka rafciyeen xukunkii takfiirinta ahaa ee horey loo saaray taasoo micnaheedu yahay in hadda aan lagu xukumi karin riddo sidoo kale waxaa laga noqday xukun uu horey u soo saaray qaadi lagu magacaabo jaliib abu shahiid marka walaalku xaaladdu waa sidaas ilaahay ha ku barakeeye الله إيه واش طاريفك انت شحالك لباس الله لا يقول هذا حق عمي نوح ان شاء الله ايوه ان شاء الله يبارك فيك dhinaca kale mid ka mid ah weriyayaasha iyo falanqeeyaasha ugu caansan mandiqada saaxilka ayaa waraysi u bixiyey waxa uu kaga hadlay xaaladda waddanka maali isagoo sheegay in midnimadan kulmisay jabhadaha loo yaqaan azawaad iyo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay horseedi doonto in shareecada islaamka lagu xukumo si guud waddanka maali isagoo si gaar ahna tooshka ugu ifiyey deegaanada ay maalmihii u dambeeyey mujaahidiintu la wareegeen gacan kuhayntooda wasiim nasri waxa uu sidoo kale sheegay inay dhaceen kulamo laga yeesho arrimo muhiim ah oo ku saabsan masiirka deegaanada lala wareegay iyo si guud dalka maali qodobo muhiim ahna laga soo saaray هو حصلت مناقشة عدة مواضيع والوساطة تمت عبر رابطة من العلماء وطلبة العلم بحسب الطرفين من أهل المنطقة وتم التوافق على أربع مواضيع أساسية أولها الاستعداد للتنسيق والعمل الإداري waxaa jira in wadahadallo laga yeeshay arrimo dhowr ah iyadoo dhexdhexaadinta ay qabteen urur ay ka tirsan yihiin culimo iyo arday baratay diinta sida ay sheegeen dad labada dhinaca ka tirsan intii ay socdeen wadahadalladaasi waxaa lagu heshiiyey qodobo waaweyn oo saldhig u noqonaya is-afgaradka la gaaray qodobka koowaad wuxuu ku saabsanaa diyaar u ahaanshaha in la sameeyo iskaashi iyo isku duwid ee dhinaca maamulka ah ee gobolada si looga fogaado khaladaadkii dhacay sanadkii labada kun labaiyo tobankii arrintan ayaa xitaa gaartay heer la faahfaahiyo sida loo maamuli doono magaalooyinka iyo deegaanada ka hooseeya qodobka labaad wuxuu ahaa in la dhiso hay-ad wadajir ah oo sharci ah oo ay ka kooban yihiin culimo iyo garsoorayaal si ay u maareeyaan khilaafaadka gaarka ah ee ka dhex dhaca labada dhinac islamarkaana waxaa la isku raacay in hay-adaha iyo weliba nidaamka garsoorka ee labada dhinacba lagu salayn doono ku dhaqanka shareecada islaamka arrintani waxay ka dhigan tahay in shareecada islaamku ay noqon doonto tiirka ugu weyn ee lagu xukumo deegaanadaasi sida ay horeyba uga jirtay waxaana la tilmaamay in culimada iyo garsoorayaasha ka howlgalaya ay ka imaanayaan bulshada deegaanka lafteeda mana aha qasab in si toos ah ugu xiran yihiin dhinac gaar ah taasoo ah habka hadda ka jira goobahaas وضع الواقع اليوم arrimahan waxa ay ku soo aadeen xilli maalmo ka hor mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ay howlgal ballaaran ka bilaabeen gudaha waddanka maali ayna la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ay ku jirto caasimadda labaad ee dalka ee kidaal halka ay go'doomin si buuxda ahna ku soo rogeen magaalada bamaako oo ah magaalo madaxda waddanka maali بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يحين قد فحت غواني waa hagaag dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen bashiir maxuudiin abu ayman bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xaaris cabdulqaadir dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada oo aad ku dhegeysataan barnaamijka caalamulyoom canaawin kala duwan ayaan ku eegi doonaa ugu horeen waxaan soo qaban doonaa insha allahu tacaala benyamin netanyahu oo ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda sahayanada ayaa mar kale wajahaya maxkamadeyn la xiriira dembiyo ay ugu waawen yihiin musuq maasuq iyo khiyaano ee waxaa fashilmay waxaa fashilmay dadaalo uu trump ku doonayay in laxan laga gaaro kiisaska maxkamadda ka furan islamarkaana netanyahu laga dhigo dembilaawe mas-uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda washington ayaa garsoorka yuhuudda ku cadaadinayay inay laalaan dhammaan eedaha loo haysto ra-iisul wasaaraha sahyuuniyadda maadaama uu dagaalo dhowr ah uga jiro dalalka lubnaan iiraan iyo marinka khaza wargeeska almacaarif ee ka soo baxa dhulka yuhuudda ayaa sheegay in netanyahu mar kale la soo taagay maxkamad balse uu diiday dhammaan eedeymaha loo haysto netanyahu ayaa intii ay socotay maxkamaddiisii ku dhawaaqay inuu ku qasban yahay inuu ka qayb galo kulan amni waxaana arrinkaas oggolaaday garsoorayaasha kadib markii ay diideen codsi uu ku doonayey in lagu soo gaabiyo muddada uu maxkamadda hortiisa ka muuqanayo ee la xiriirta dacwadaha musuq maasuqa dhanka kale isaaq herzog oo ah madaxweynaha sahyuuniyadda ayaa ku baaqay in xal laga gaaro arrinkaas meel ka baxsan maxkamadda netanyahu wuxuu bilowga fadhiga yidhi waan codsaday arrintaas balse codsigaygii lama aqbalin waxaan u baahanahay inaan aado xarunta kiryah si aan uga qayb galo kulan gaar ah aagga kiryah wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada talaabiib wuxuuna ka kooban yahay xarumo badan oo militari iyo kuwa dowladeed oo muhiim ah sida xarunta wasaaradda difaaca israa'il iyo qol dhulka hoostiisa ku yaala oo si adag loo ilaaliyo bishii nofembar sannadkii labada kun afar iyo labaatankii ururka xisbullah ayaa weerar ku qaaday goobtan iyagoo adeegsanaya diyaarado aan duuliya lahayn iyo gantaalo nooca qaader tu netanyahu ayaa talaadadii hortagay maxkamadda dhexe ee talaabiib markii siddeetan iyo koowaad taasoo ahayd markii ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka iiraan siddeed iyo labaatankii bishii febraayo ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaruhu wuxuu wajahayaa eedeemo la xiriira musuq maasuq laaluush iyo ku-xadgudub kalsoonida saddex dacwadood oo kala duwan kuwaas oo haddii lagu helo dembigaasi keeni kara xabsi liiska eedeymaha waxaa gudbiyey la taliyaha sharciga ee dowladda dhammaadkii nofembar sannadkii labada kun sagaal iyo tobankii hogaamiyaha sahyuuniga ah wuxuu noqonayaa mas-uulkii ugu horreeyey oo isagoo xil haya lagu soo ogo dacwado halis ah balse lama oga go'aanka ay maxkamaddu ka gaari doonto eedeymaha loo haysto xaarito haddii aan soo qabto wargeeska the independent ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa sheegay in saraakiisha siliibiyiinta calooshadushaqasayaasha ah ee ku sugan waddanka suudaan ay wajahayaan cadaadiisyo caalami ah kadib markii la helay caddeemo muujinaya inay ku lug lahaadeen xasuuqa shacabka suudaan waxaa loogu yaro galada qaramada midoobey ayaa maalintii talaadadii cunaqabateen ku soo rogtay alquni xamdaan oo ah walaalka ka yar hogaamiyaha ciidanka taageerada degdega ah ee suudaan balse loo yaqaan r s f iyo sidoo kale saddex calooshood ushaqayste oo u dhashay kolombiya kuwaas oo lagu eedeeyey inay qorteen askar hore oo kolombiyaan ah si ay uga dagaalamaan suudaan war saxaafadeed ay soo saartay ergada ingiriiska u fadhiya qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka uu cunaqabateyntan ku ansixiyey soo jeedin ay keeneen maraykanka ingiriiska iyo faransiiska liiska cunaqabateynta waxaa ku jiray alquni xamdaan kaas oo lagu sheegay in uu hogaaminayey dadaallo ay maleeshiyaadku kooxda janjawiidka ay ku doonayeen inay ku iibsadaan hub iyo qalab militari sidoo kale waxaa cunaqabateyntan lagu soo rogay alfaro anderes calodio fifana iyo sidoo kale mateo anderes kuwaas oo war-saxaafadeedku sheegay inay door muhiima ka ciyaareen qorista askar hore oo kolombiyaan calooshadushakhsiyaal ah wargeeskada independent wuxuu intaasi ku daray in caddeemo ay ka mid yihiin muuqaalo iyo sawiro ay muujinayaan in saddexdan kolombiyaan ay siinayeen kooxda janjawiidka khibrad xeeradeed iyo farsamo islamarkaana ay u shaqaynayeen sidii askar lugta ah madaaficley howlwadeenno diyaaradaha aan duuliyaha lahayn doron wadayaal gaadiid iyo tababarayaal xitaa qaar ka mid ahna ay carruur tababarayeen si ay uga mid noqdaan ciidankaasi inkastoo waxaa loogu yeero qaramada midoobey iyo dowladaha reer galbeedka ay aad u yareeyeen dhaleeceemaha xasuuqii alfashar haddana waxay sheegayaan inay xayiraado ku soo rogeen saraakiisha kooxda r s f oo taageero toos ah ka helaya dowladda imaaraadka carabta warbixino soo baxay ayaa muujinayey in calooshadshaqaysayaasha kolombiyaanka ah ay saldhigyo ka samaysteen magaalada abudubay kadibna la geeyo magaalada boosaaso ee soomaaliya ilaa marka dambe loo sii gudbiyo gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan caloosha dushaqaysayaasha kolombiyaanka ah ayaa ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay meelo kala duwan oo suudaan ah sida caasimadda khartuum umudurmaan kordufaan iyo sidoo kale faashir dagaalada ka socda waddanka suudaan ayaa galaaftay nolosha ku dhowaad boqol kun oo ruux halka ay ku barakaceen ku dhowaad laba iyo toban milyan oo ruux oo welina ma kala adkaan jenaraalada xukunka isku haya ugu dambayntiina xaarisow xilli ay ciriiri dhanka dhoofinta shidaalka ah ay wajahayaan dowladaha soo saara shidaalka caalami ahaan sababo la xiriira colaadda bariga dhexe ayay mid ka mid a dowladaha ugu muhiimsan xubnahan ururka soo saara shidaalka ee ku dhawaaqay insixaab lama filaan ah dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ayaa sabab u noqday inay dhabarka isu jeediyaan dalalka ku bahoobay ururka obeg sida uu daabacay wargeeska alqudus alcarabiya imaaraadka carabta ayaa maanta oo talaado ah ku dhawaaqay inay ka baxayaan ururka obeg iyo isbahaysiga obeg balas taas oo loo arko dharbaaxo culus oo ku dhacday labadaasi urur iyo sidoo kale sacuudiga oo ah hogaamiyaha dhabta ah ee labada dhinac go'aankan ayaa yimid xilli dagaalka iiraan uu soobay qalalaasi weyn oo ku yimid waaxda tamarta islamarkaana uu jahwareer geliyey dhaqaalaha caalamka wakaaladda wararka imaaraadka wam ayaa sheegtay in go'aankan uu la jaan qaadayo aragtida istaraatiijiyadeed iyo midda dhaqaale ee muddada fog ee dalka iyo horumarka ku socda waaxda tamarta oo ay ku jirto dardargelinta maalgelinta waxsoo saarka tamarta gudaha waxay sidoo kale tilmaamtay in arrintan ay muujinayso sida imaaraadka uga go'an yahay inuu noqdo soo saare tamar oo mas-uul ah oo la isku halayn karo kana sii fikira mustaqbalka suuqyada tamarta adduunka wakaaladda wararka waxay intaasi ku dartay in go'aanka uu yimid iyadoo la eegayo danaha qaranka iyo rabitaanka dalka ee ah inuu si firfircoon uga qayb qaato daboolidda baahida degdega ah ee suuqa xilli ay jiraan isbeddelo juqraafi siyaasadeed oo dhowaanahan ka taagan gacanka carabta iyo marinbiyoodka marinka hormus kuwaas oo saameyn ku leh sahayada shidaalka sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in isbeddelada guud ay muujinayaan in baahida caalamiga ah ee tamarta ay sii kordhayso muddada dhexe iyo tan fog go'aankan ayaa yimid kadib tobanaan sano oo iskaashi ah maadaama imaaraadku uu ku biiray obeg sannadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii isagoo ka tirsan imaaraadka abudubay islamarkaana uu sii watay xubinnimada kadib markii la aas-aasay dalka imaaraadka carabta kun iyo sagaal boqol kow iyo toddobaatankii muddadaas imaaraadku wuxuu door firfircoon ka qaatay xasilinta suuqa shidaalka iyo kor u qaadista wadahadallada dalalka soo saara wasiirka tamarta imaaraadka ayaa sheegay in bixitaanku siinayo dalkiisa dabacsanaan dheeraad ah maadaama uusan hadda ku xirnaan doonin wax waajibaad ah oo ka yimaada ururka wuxuu sidoo kale xusay in go'aankan aan si toos ah loogala tashan dalalka kale oo ay ku jirto sacuudiga bixitaanka lama filaanka ah ee imaaraadka oo ahaa xubin muddo dheer ka tirsan obeg ayaa la filayaa inuu keeno jahawareer iyo in uu daciifiyo ururka kaas oo marar badan isku dayey in uu u muuqdo mid midaysan inkastoo ay jiraan khilaafaadyo gudaha ah oo ku saabsan arrimo kala duwan sida siyaasadda juqraafiyadeed iyo qoondada waxsoo saarka ah dhegeystayaal xubintii wargeysyada maanta waynaga intaa aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka caalamulyoom iyo walaalkeen xaaris cabdulqaadir
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
waa hagaag waxaad degeysanaysaan barnaamijka caalamulyoom markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaas oo looga hadlay xaaladda cakiran iyo xiisadda u dhexaysa dalalka bakistan iyo afghanistan kaasoo sidoo kale baaq loogu diray muslimiinta ku nool waddanka bakistan waxaan warbixintan inoo soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa soo saaray bayaan ku wajahan shacabka bakistan kaasoo diiradda lagu saaray xaaladda cakiran iyo xiisadaha sii kordhaya ee u dhexeeya afghanistan iyo bakistan waxaana cinwaan looga dhigay aayadda qur-aanka ah ee uu allah ku caddeeyey in ay dadka muslimiintu yihiin walaalo hoggaanka alqaacida ayaa tilmaamay in aysan qarsoonayn in shacabka muslimiinta ah ee bakistan ay imaarada islaamiga afghanistan u tahay dowladda keliya islaami ah ee xilligan ka jirta caalamka taasoo allah ku aasaasay jihaad iyo weliba nafur lagu difaacayo diinkiisa sidaasi daraaddeed cadowga allah ha noqdaan carab ama cajam ma aqoonsan maamulkan maxaa yeelay waxay u arkaan inay tahay tusaale nool oo casri ah oo ay ku dayan karaan oo kuwa doonaya isbeddel islaami ah oo ay hoos harsadaan sidoo kale waxay dhisidda imaarada islaamiga afghanistan halis weyn oo ku tahay dhammaan dowladaha dabadhilafyada ah ee u hoggaansamay nidaamka caalamiga ah ee ay maamulaan dowladaha reer galbeedka waxaa qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay hoggaanka alqaacida lagu yidhi nidaamkan sahyusaliibka ah wuxuu had iyo jeer ku soo rogayaa dalalka islaamka dibudhac jaahilnimo iyo weliba dhalan rogan jiilasha soo koraya ah iyagoo dhulkeena u rogay suuqyo ay ku iibiyaan waxsoo saarkooda faasidka ah ee wiiqaya diinteena iimaankeena sharafkeena iyo weliba akhlaaqdeena ma jirto horumare laga sameeyo qaybaha muhiimka ah ee sayniska ee lagama maarmaanka u ah dhiisidda awoodda dalalkeena mana u ogolaanayaan dadkeena inay isu diyaariyaan inay qaadaan mas-uuliyad ummadooda kuna maamulaan shareecada islaamka imaarada islaamiga ee afghanistan waxaa ka go-an dhisidda bulsho diineed iyo dowlad awood badan oo difaacda diinta islaamka islamarkaana daryeesha oo taageerta kuwa dulman balse nidaamka adduunka ee sahyusaliibka ah iyo bulshada reer galbeedkuba waxay diideen sii jiritaanka nidaamkan islaamiga ah sidaas daraaddeed waxaa lagu yidhi bayaanka alqaacida madaxweynaha maraykanka ee donald trump wuxuu amray wakiiladiisa hoos yimaada isaga ee shahbaas shariif ra-iisul wasaaraha bakistan iyo taliyaha ciidamada aziim muniir oo uu horay trump ugu tilmaamay dabadhilif isaga daacad u ah inay qaadaan weeraro ay kaga hortegayaan horumarada ballaaran ee imaarada islaamiga afghanistan ku tallaabsatay islamarkaana la rido imaaradii labaad ee ay xarakada taalibaan ka taageen afghanistan dhacdadan ayaa u eg si uu bush ku amray bervez musharaf oo xilligaasi xukumayay bakistan si uu u dumiyo imaaradii islaamiga ahayd ee afghanistan ee uu dhidibada u aasay amiir mu'miniin mullah cumar hoggaanka alqaacidda ayaa sidoo kale xusay inaysan xiliyadan oo kale jaahil ka ahayn ixtiraamka ay dadka muslimiinta ah ee reer bakistan u hayaan imaarada islaamiga ee afghanistan islamarkaana ay ku cambaaraynayaan ficilada foosha xun ee ay geysanayaan dabadhilifyada maraykanka iyo yuhuudda kuwaasoo gacmahooda loo adeegsanayo curyaaminta imaarada afghanistan waxaa qaybaha dhexe ee bayaanka lagu yiri waxaan xaqiijinaynaa in xiriirkeena iyo xiriirka imaarada islaamiga afghanistan iyo dhammaan mujaahidiinta caalamka iyo dadkeena ku nool bakistan allah ha xifdiye uu yahay xiriir si qoto dheer ugu xididaysana qulubteena iyo qulubtooda sidaa daraaddeed hoggaanka xun iyo weliba dabadhelfyada yuhuudda u shaqeeya ee bakistan xooga ku haystaa marnaba ma bedeli doonaan maqaamka sharafka leh ee dadkiina hoosna uma dhigi doonaan ixtiraamka aan idin hayno maadaama aad naf iyo maalba u soo horteen jihaadkii maraykanka iyo sofiyeetka lagula galay gudaha afghanistan markan hoggaanka alqaacida ee soo saaray bayaankan ayaa fariin u diraya shacabka muslimiinta ah reer bakistan waxaana loogu sheegay war-saxaafadeedkan in lagu boorinayo dhammaan qaybaha bulshada inay ka shaqeeyaan sidii ay u ridi lahaayeen dowladdan iyo hoggaankeeda ciidan ee wakiilada u ah yuhuudda iyo saliibiyiinta iyo inay meesha ka saaraan xubnaha dabadhelfyada ah ee ka kooban halka qoys ee xoogga ku haystay hoggaanka ciidanka bakistan tan iyo markii la aasaasay qoysaskan oo ah dhiigyacabyo kala dambeeyey ayaa ah xubno ay ku shaqaystaan yuhuudda iyo maraykanka si loo xakameeyo barnaamijka nucleerka ee bakistan sidaas daraaddeedna layaab ma lahan in dabadhilfyadan ay bartilmaameedsadaan shacabka muslimiinta ah islamarkaana burburiyaan qalab militari oo ay lahayd imaarada islaamiga ee afghanistan kadib markii uu maraykanku isaga cararay afghanistan waxaa qaybaha dambe ee bayaanka lagu yidhi annaga oo ah mujaahidiinta alqaacida waxaan ku sii jiri doonaa idinka allah ku adkaysiga wiilinta ummaddeena annaga oo taageerayna walaalaheena imaarada islaamiga afghanistan ee wajahaysa duulaankan sahyuusalibka ah ee abaabulaya inuu mar kale go'doomiyo gobolka haddaan ahay mujaahidiinta alqaacida haddii alle idmo waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u taageeri lahayn imaarada islaamiga ee afghanistan annaga oo la xisaabtami doona xukuumadda islaamabad intii karaankeena ah gebagabada bayaanka waxaa baaq loogu diray duulayaasha diyaaradaha dagaalka bakistan si ay uga hor yimaadaan taliyayaashooda wakiilada ka ah sahyuuniyadda islamarkaana ay ku beegsadaan meel kastoo ay ku heli karaan waxaana sidoo kale baaq loo diray askarta qaybahooda kala duwan ee militariga iyo laamaha amniga inay ka hor yimaadaan hoggaanka siyaasadeed iyo kan militari ee faasidka ah waxaana lagu booriyey inay afgembiyaan maamulka haatan haysta talada dalka bakistan
فلح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka saameyn noocee ah ayuu dagaalkii dhowaan ka dhex qarxay iiraan iyo maraykanka uu ku yeeshay qaar ka mid ah daawooyinka lagu isticmaalidda badan yahay adduunka sidee sixirnaashaha marinka hormus uu carqalad ugu noqday silsiladda sahayda daawooyinka ee heerarka caalamka haddaba arrimahaasi waxaa laga qoray warbixin arrimaha caafimaadka ah taasoo ka dardaaruurinaysa xaaladda saameynta uu ku yeelan karo dagaalka bariga dhexe dagaalka dhowaan ka qarxay dalka iiraan oo hogaaminayo maraykanka ayaa daaha waxa uu ka rogay heerka sare ee isku xirnaanta ay ku dhisan yihiin silsiladaha sahayda daawooyinka ee caalamka xog la hela ayaa muujinaysa in hal weerar oo gantaal ah uu si weyn u carqaladeyn karo nidaamyada isku xirnaanta sahayda daawooyinka taasoo keeni karta in sahaydu yaraato saameyntan isdabajoogga ah waxay ku bilaabataa xiritaanka marinka istaraatiijiga ee hormus kaasoo imaraan ku dhowaad rubaca dhoofinta shidaalka iyo gaaska caalamka taasoo u dhiganta shan iyo labaatan boqolkiiba shidaalka lagu qaado maraakiibta badda sidoo kale shidaalka iyo gaaska ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro kiimikooyinka betrokemikalka ee loo adeegsado samaynta inta badan daawooyinka iyo walxaha bolimeerka ee lagu farsameeyo qalabka caafimaadka intaas waxaa dheer marinada ganacsi ee bariga dhexe oo qaabilsan inta u dhexaysa toban ilaa labaatan boqolkiiba ganacsiga daawooyinka dunida dhanka kale dalalka khaliijka carabta sida cumaan qatar baxrayn sacuudi carabiya imaaraadka iyo kuweyt ayaa ah meelo muhiim u ah daawooyinkan marka laga hadlayo qaybintooda maadaama ay isku xiran suuqyada afrika aasiya yurub hindiya iyo maraykanka sidoo kale waxaa jira in qiimaha warshadaha daawooyinka ee dalalkan uu gaarayo saddex iyo labaatan bilyan oo dollar iyadoo siddeetan boqolkiiba daawooyinka lasoo dejiyo ay maraan marinka hormus ama hawada marinka hormus ama hawada dalalka khaliijka daawooyinka ugu nugul ee saameynta ugu weyn ku yeelato carqaladeynta sahayda ayaa ah kuwa u baahan heerkuul gaar ah kuwaasoo si fudud u dhaawicmi karaa haddii aan si ku habboon loo kaydin tusaale ahaan daawooyinka kansarka ayaa la sheegay inay u baahan yihiin in lagu kaydiyo heerkul u dhexeeya laba ilaa sideed darajo halka talaalada iyo insuliinka ay sidoo kale u baahan yihiin xaalado qaboojin oo gaar ah si loo ilaaliyo tayadooda iyo waxtarkooda sidaa darteed carqalad kasta oo ku timaada gaadiidka iyo shixnadaha sida maraakiib ku xayirma marinada muhiimka ah maalmo badan waxay sababi kartaa in daawooyinku xumaadaan taasoo keenta in suuqyada laga soo diiwaan geliyo hoos u dhac ama yaraansho daawooyinkaasi la xidhiira dib u dhacyadan ay sidoo kale waxa ay kordhiyaan wakhtiga lagu soo celinayo sahayda taasoo keenta jahwaraar ku yimaada silsiladaha sahayda iyo hoos u dhac dhanka helitaanka daawooyinka muhiimka u ah nidaamyada caafimaadka dhinaca kale dagaalka ka dhanka ah iiraan ayaa si dadban waxaa u saameeyey awoodaha dhanka baarista caafimaadka iyadoo saameyntu ay gaartay xarumaha soo saarista gaaska dalka qatar gaar ahaan kuwa soo saara heliyuumka qatar ayaa ah dalka labaad ee ugu weyn dunida ee soo saara maadada heliyum iyadoo bixisa qiyaastii soddon iyo saddex boqolkiiba sahayda caalamka heliumka waxaa si weyn loogu adeegsadaa qaboojinta si weyn loogu adeegsadaa qaboojinta m r i-ga maadaama uu ka mid yahay walxaha ugu qabo ee laga helo dhulka haddii sahayda heliumka ay yaraato waxaa dhacaysa in qiimuhu kordho iyadoo ay sabab u tahay baahi sii kordhaysa iyo caqabadaha ku yimaada helitaanka maadadan wax qaboojisa yaraanta sahayadan ee caqabado waxa ay ku keeni kartaa isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka gaar ahaan dhinaca dayactirka iyo helitaanka qalabka m r i taas oo si toosa u saameyn karta tayada adeegyada baarista caafimaad waxaa in la xusan mudan in sanad kasta in ka badan sagaashan iyo shan milyan oo qof oo caalamka lagu sameeyo baaritaanada m r i-ga iyadoo ay jiraan qiyaastii konton kun oo qalab oo shaqeeya islamarkaana sanad kasta lasoo saaro ku dhowaad shan kun oo qalab oo cusub daaweyn badan ayaa ku tiirsan walxo kiimika ah oo laga soo saaro shidaalka kuwaas oo ka mid tahay maadada brobelin oo si weyn loogu adeegsado samaynta xanuun baabi'iyaasha caanka ah sida bristimol iyo ibubrofin marka la xiro marinadan muhiimka ah ama ay dib u dhacaan sahayada walxahan ceeriinka ah waxaa si degdeg ah u kordha baahi loo qabo sidoo kale korarka qiimaha shidaalka iyo kharashaadka gaadiidka iyo caymiska ayaa waxa ay sare u qaadaan qiimaha lagu soo saaro daawooyinkan inkastoo asal ahaan ay yihiin kuwo qiimo jaban arrintan ayaa si toosa waxay u saamaysaa silsiladaha sahayda iyadoo keenta in qiimaha daawooyinka uu kordho gaar ahaan kuwa horeyba u wajaha yaraansho iyo carqalado ka hor dagaalka taasoo si adkaynaysa helitaankooda suuqyada dhanka kale inkastoo shirkadaha waaweyn ee daawooyinka ay haystaan keed ku filan ilaa lix bilood halka shirkadaha qaybinta daawooyinkana ay haystaan keed u dhexeeya shan iyo labaatan ilaa soddon maalmood haddana yaraanta daawooyinka ayaa ah kuwa si deg deg ah aan loo dareemi karin laakiin haddii dagaalku uu sii socdo marinaduna xirmaan islamarkaana gaadiidku carqalad ku timaado waxaa dhacaysa in sahayda daawooyinka ay gabaabsi ka noqoto suuqyada qaar ee caalamka xaaladan oo sii murgeysa awgeed world health organization ayaa ka digtay saameynta halista ah ee dagaalku ku yeelan karo nidaamka caafimaadka ee caalamka agaasimaha guud ee hay-addan ayaa sheegay in silsiladaha sahayda daawooyinka ay wajahaan cadaadis xoogan taasoo ka dhalanaysa korarka baahida ee ay sababeen xaaladaha caafimaad ee sii xumaanaya ee dalalka ay dhibaatadu saamaysay iyo kuwa ku dhow sidoo kale waxa uu ka digay in burburka xarumaha shidaalka uu sababi karo wasaqeyn ku timaada ciidda hawada iyo sidoo kale biyaha taasoo kordhin karta halista cudurrada gaar ahaan dadka nugul sida carruurta dadka da'da ah iyo kuwa qaba xanuunada daba dheeraada ugu dambeyn waxa uu ku baaqay in si deg deg ah loo qaado tallaabooyin lagu xakameynayo khatarahan ka hor inta aysan sii fidin oo aysan saameyn ballaaran ugu yeelan nidaamka caafimaadka guud waa hagaag guud ahaan barnaamijka caalamulyom oo qodobo kala duwan aad maanta ku dhegeysateen dhegeystayaal wanaga intaa waxaa inoo ballan ah barnaamijka la mid ah waxaa inta ka horraysaan idinku dhaafayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت